الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على qaaradwakaha hindiya waa mandiqad juqraafiyadeed oo aad u weyn laguna tiriyo inay ka mid tahay kuwa ugu soocan caalamka marka laga hadlayo dhaqanka iyo taariikhda waxayna dhacdaa koonfurta qaaradda aasiya waqti xaadirkan waxaa dhaca mandiqadan dalal ay ka mid yihiin hindiya bakistaan bangaladesh nebaal buutaan iyo srilanka iyadoo mararka qaar la raaciyo dalalka jasiiradaha maaladeef mandiqadda qaaradwakaha hindiya waxyaabaha ay ku soocan tahay waxaa ka mid ah in iyada iyo aasiya inteeda kale ay kala baraan buuraha himilaaya iyo hindakoosh waana mandiqad leh xadaarad qadiimi ah wakhtigii isticmaarkana waxaa dhulkan soo maray gumaystayaalo ugu caansanaa ingiriiska haddaba maadaama mandiqadani ay muhiim tahay ayna ku yaalaan dalal ka mid ah kuwa ugu muhiimsan caalamka islaamka waxaan warbixintan iyo kuwa xigaba isku dultaagi doonaa dalalka bakistaan bangaladesh iyo srilanka maadaama ay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan dal ahaanna ka mid ah dunida muslimka bakistaan waa dal dhaca koonfurta qaaradda aasiya kana mid ah mandiqadda qaardweekaha hindiya waxaana koonfurta kaga beegan baxrul carab ama badweynta hindiya iyo saldanadda cumaan dalalka ay xuduudaha la leedahayna waxaa ka mid ah hindiya iiraan afghanistaan iyo shiinaha gobollada waaweyn ee uu ka kooban yahay dalka bakistaan waa afar gobol oo kale ah bunjaab asindi khaybar iyo baloohistaan caasimadda waddankana waa islaamabad magaalada karaaji ayaana ah magaalada ugu weyn dalka bed ahaan dalka bakistaan waxa uu ku fadhiyaa masaaxo dhan toddoba boqol sagaashan iyo lix kun oo kilomitir oo iskuweer ah dadka ku nool tiro ahaanna waxaa lagu qiyaasaa laba boqol soddon iyo shan milyan oo ruux waxaana dega qowmiyado kala duwan oo ay ka mid yihiin baashtuunta sindiyiin iyo bunjaabiyiin aqlabiyadda guud ee reer bakistaan waa dad muslimiin ah nisbo ahaanna waxay ka yihiin sagaashan iyo lix dhibic afar boqolkiiba halka tirada yar ee soo hartayna ay isugu jiraan hinduus siikhiyiin nasaaro iyo yahuud luuqadda urduuga ayaa ah luuqadda ugu muhiimsan ee dalka looga hadlo luuqadda ingiriiskana waa midda rasmiga ah ee ay ku macaamilaan dadka kala duwan ee dalka ku nool sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo toddobadii ayaa la dhisay dowladda xilligan ka jirta bakistaan xilligaasoo uu dalkan xorriyad kusheeg ka qaatay boqortooyadii ingiriiska oo gumaysan jirtay dalalka dhaca qaardookaha hindiya muslimiinta bakistaan oo rajo weyn ka qabay inuu dalka ka istaago nidaam islaami ah ayaa la kulmay rajobeel maadaama gumaystuhu talada u dhiibay hogaamiyaalow isagu barbaariyey daacadna u ah danaha reer galbeedka sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii waxaa dagaal culus ka dhex qarxay dalalka bakistaan iyo hindiya dagaalkaasina waxay guushu ku raacday reer bakistaan inkastoo hogaamiyihii xilligaasi ayuub khaan uu guushaasi jab u beddelay kadib markii uu hindiya la saxiixday heshiis tanaasulaad badan uu ka sameeyey marka laga hadlo wakhtiga uu islaam ku gaaray bakistaan wuxuu ka mid yahay dalalka dhaca mandiqadda qaardweekaha hindiya halkaasoo uu islaam ku gaaray qarnigii koowaad ee hijriyada xilligii uu muslimiinta hogaaminayey cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu waxaa sidoo kale mandiqadan saamayn xooggan ku lahaa ganacsatadii muslimiinta kuwaasoo raadad wanaagsan kaga tegey dadka halkan ku noolaa sidaasi ayuuna islaamku ku dhex galay quluubtooda kolonyooyinkii faatixiinta ayaana sii laba jibaaray hawshooda xilligii uu muslimiinta hogaaminayey mucaawiyah ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu moxamed ibnulqaasim athaqafi oo ka mid ahaa hogaamiyaashii ciidan ee umowiyiinta ayaa fadli weyn ku leh dhulkan maadaama ciidamo fara badan oo uu horkacayay hogaamiyahan oo xilligaasi da' ahaan ka yaraa labaatan sanno ay islaamka jilbaha ugu aaseen qaaradweekaha hindiya oo ay ka mid tahay bakistaan كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات